taariikhdii labaad cutubka soddon iyo koowaad haddaba markii waxyaalahaas wada dhammaadeen ayaa reer binu israa'iilkii joogay oo dhammu tegey magaalooyinkii dalka yahuuda oo waxay burburiyeen tiirarkii geedihii asheerahna way jareen oo meelihii sarsare iyo meelihii allabarigaba way ka dudumiyeen kulli dalkii reer yahuuda iyo reer benyamiin iyo reer efraayim iyo xataa kii reer manasehba ilaa ay wada baabi'iyeen dhammaantood markaasaa reer binu israa'iil oo dhammu wada noqdeen oo nin kastaaba wuxuu ku laabtay hantidiisii waxayna galeen magaalooyinkoodii oo xisqiyaahna kooxihii wadaaddada iyo kuwii reer laawiba wuxuu u doortay siday nin walba adeeggiisu ahayd oo wadaaddadii iyo kuwii reer laawiba nin kastaaba hawshiisii buu amray inay bixiyaan qurbaanno la gubo iyo qurbaanno nabaadiinada iyo inay adeegaan oo ay mahadnaqaan oo ay ilaah ku ammaanaan xerada rabbiga irdaheeda oo wuxuu kaloo amray qaybtii boqorka maalkiisa kaga bixi lahayd qurbaannada la gubo kuwaasoo ah qurbaannada la gubi lahaa subaxda iyo fiidka iyo qurbaannada la gubi lahaa sabtiyada iyo kuwii la gubi lahaa markay bilaha cusubu dhashaan iyo kuwii iidaha joogtada ah siday ugu qoran tahay sharciga rabbiga oo weliba dadkii yerusalem degganaana wuxuu ku amray inay wadaaddada iyo kuwa reer laawiba siiyaan qaybtoodii si ay ugu xoogaystaan sharciga rabbiga oo haddiiba mar alla markii amarkii soo baxay ayaa dadkii israa'iil bixiyeen wax fara badan oo ah midhihii dhirka ugu horreeyey oo ah haruur iyo kamri iyo saliid iyo malab iyo wixii dhulka ka baxay oo dhan oo wax kasta toban meelood meel ayay si badan u keeneen oo dadkii israa'iil iyo dadkii yahuudaah oo degganaa magaalooyinkii dalka yahuudaah iyaguna waxay toban meelood meel ka keeneen lo'da iyo idaha iyo weliba alaabtii la soocay oo qaduuska looga dhigay rabbiga ilaahooda ah wayna iskor tuuleen oortuulmooyinka aas-aaskoodii waxay bilaabeen bishii saddexaad waxayna iyaga dhammeeyeen bishii toddobaad oo xisqiyaah iyo amiiradiiba markay yimaadeen oo arkeen tuulmooyinkii ayay rabbiga ku mahadnaqeen dadkiisii reer binu israa'iilna way u duceeyeen markaasaa xisqiyaah wadaaddadii iyo kuwii reer laawi wax ka weyddiiyey tuulmooyinkii oo casiryaah oo ahaa wadaadkii sare oo ahaa reer saaduuq ayaa u jawaabay oo ku yidhi tan iyo markii dadku bilaabay inay qurbaannadii keenaan guriga rabbiga waannu cunnay oo dheragnay oo waxaa naga hadhay wax fara badan waayo rabbigu dadkiisuu barakeeyey oo wixii hadhayna waa waxaan badan markaasaa xisqiyaah amray in guriga rabbiga qolo laga diyaariyo waana la diyaariyey oo si aaminnimo ah ayaa loo soo keenay qurbaannadii iyo meeltobnaadyadii iyo alaabtii quduuska laga dhigay oo waxaa iyaga u talin jiray kanaaniyaah oo ahaa reer laawi oo walaalkii simciinna wuxuu ahaa kan labaad oo yaxe'eel iyo casasyaah iyo nahaad iyo casaaheel iyo yerimood iyo yosobaad iyo eli'eel iyo yismagyaah iyo maxaad iyo banaayaahna waxay ahaayeen kuwii wax u talin jiray oo ka hooseeyey kanaaniyaah iyo walaalkiis shamcii oo waxaa doortay boqor xisqiyaah iyo casaryaah oo ahaa taliyihii guriga ilaah oo qore ina yimnaa oo ahaa reer laawi oo ahaa iridjoogihii joogay iridda bari isna wuxuu u talin jiray qurbaannada ikhtiyaarka loogu bixiyo ilaah inuu qaybiyo qurbaannada rabbiga iyo waxyaalaha ugu wada quduusan oo isagana waxaa ka hooseeyey ceedan iyo minyaamiin iyo yeshuuca iyo shamacyaah iyo amaryaah iyo shekenyaah oo joogay magaalooyinkii wadaaddada iyagoo kala haysta jagooyinkoodii lagu aaminay inay walaalahood qayb u kala siiyaan siday kooxahoodu ahaayeen kan ugu weyn iyo kan ugu yaru aayan waxba isdheeraysan oo weliba waxaa qayb la siiyey kuwii lagu tiriyey abtiriskii laboodka intii saddex sannadood jirtay ama ka sii weyneedba iyo xataa mid kasta oo guriga rabbiga sidii maalin kasta hawsheeda loo doonayey u geli jiray adeegidda loo amray iyaga sidii kooxahoodii ay kala ahaayeen oo waxaa qayb la siiyey kuwii abtiriskooda lagu tiriyey reerihii wadaaddada ahaa iyo kuwii reer laawi oo jiray labaatan sannadood ama ka sii weynaa sidii shuqulkooda loo amray iyo kooxahoodii ay kala ahaayeen iyo weliba kuwii abtiriskooda lagu tiriyey oo ahaa dhallaankoodii yaryaraa iyo naagahoodii iyo wiilashoodii iyo gabdhahoodiiba oo shirka oo dhan ku dhex jiray waayo iyagu jagadoodii lagu aaminay ayay quduus iskaga dhigeen oo weliba wadaaddadii ahaa farcanka haaruun oo joogay beeraha magaalooyinkooda agagaarkoodii magaalo kasta waxaa ugu jiray niman loo magacaabay inay qayb siiyaan wadaaddada inta lab ku jira oo dhan iyo kuwii reer laawi oo abtiriskooda lagu tiriyey oo dhan oo xisqiye ah sidaasuu ku dhex yeelay dalkii yahuudaha oo dhan oo wuxuu sameeyey wax wanaagsan oo ku quman daacadna ku ah rabbiga ilaahiisa ah hortiisa oo shuqul kasta oo uu ku bilaabay hawshii gurigii rabbiga iyo sharciga iyo amarrada si uu u doondoono ilaahiisa wuxuu ku samayn jiray qalbigiisa oo dhan wuuna ku liibaani jiray